muddooyinkan dembiya weliba qeybaha sheelduun ee bulshada ku nool magaalada bajale gobolka mudug iyo maamulka deegaanka iyo walaa xukunku muujayeen adeegyada caafimaad xumo ee ku jara deegaankaasi welibanaan ku horgalay sidii lan ogaada lahay duruufaha caafimaad ee ku jara deegaankaas oo kormeer sheekaseeda iskuduwaha caafimaadka degmada ceelguul ah ee wasaaradda caafimaadka galmudug cabdulahi cali jaama gudoomiyaha degmada bajela iyo hanakumada horwadiyaalka isbitaalka magaalada in iskuduwaha caafimaadka nkwarbi adeegyada caafimaad iyo qalab eembahanya isbitaalka iyoona sheeginay xaalad adag iyo ku jarta dhinaga helowka caafimaadka isbitaalka intaan dhisan oo afarta saddexdan qolah iskutashi bulshada lagu dhisa ayadana bulshada ma baahi tarikidho wasaaradda caafimaadka iyo wixii ku shaqalaba waxaan ka codsanaynaa boqol boqol deed aan dhisnay oo iskutashi bulsha deegaan ku dhistay dhismihii qeyb baan ka bilowna guryihii waa u itaal weyn doorfo awgeed waxaan ka codsanaynaa wasaaradaha ku shaqada leh yumada caafimaadka intaba waxaan ka codsanaynaa in loo dhiso meelaha bukaanka lasiyo qafkii la keena ama hooyadii ku umashaaba saamirka umashaale qaada xaafadeeda la-aada xaatada sisim layr bay u baahanta soolar meeshu ma leh sidoo kaleete anoo fursaddeeda uga faaidaysanaya wasaaradda caafimaadka ee galmudug deegaankan bajeela waa deegaan baaxaddu soo weyn tahay mana dabooli karto xaruntaane waxaa ka dhisan meesha deegaanka saddex boqol kaliya ayadoo ognahay inay jirto baahiyo badan oo naga haysata caqabadaha xagga dhismaha guryaha si isku tashiya waxaa lagu dhisay saddexdan qol iyo deedkan boqol boqolah reer bajeelaadna way awoodi waayaan inay dhisaan ku daraan wax kale waxaan ka codsanaynaa maadaama uu nala joogo wakiilka caafimaadka deegaanka maantana soo booqday in wasaaradda caafimaadku ay ka shaqeyso deegaankan sidii looga dhisi lahaa oo looga hirgi lahaa guryo lagu adeego bulshada ku dhaqan deegaanka bajel ee nawaacigeeda iskuduwaha caafimaadka degmada ceelguula ee wasaaradda caafimaadka galmudug cabdulahi cali jaamac oo ku hadlay ujeedka kormeershay ayaa bulshadan sheegay inay ku shaqeeyi doonaan sidii bulshadii on heli lahaayeen adeeg caafimaad waxaan safar shaqo oo booqasho ah ku nimid xarunta caafimaadka ee degmada bajeela xaruntaasoo aan ugu kuurgalayno inaan ogaano waxyaabaha ka jira ama duruufaha caafimaad ee ka jira xarunta maamulkii ayaan la kulanay qeybta isbitaalka oo runtii nooga warbixiyey qaabka iyo shaqada sida ay u socoto waxaan rajeynaynaa insha allahu dadka shaqada ku shaqada leh ayaan u gudbin doonaa hadday aan lahayd wasaaradda caafimaadka oo aan ka tirsannahay iyo hay-adaha kale ee ku shaqada leh